macadka barashada xirfadaha onlaynka ah ee kribta ilayda academy ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose munaasabad qalinjabin ah ugu qabtay dufcaddii labaad ee arday bartay cilmiga lacagta dhijitaalka gaar ahaana sida looga shaqaysto suuqyada onlaynka ee cripto currency dhallinyarada soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe fursad muhiima u arka lacagaha danabaysan ee dhijitaalka kuwaas oo la saadaalinayo in mustaqbalka dhow ay bedel lacagaha caadiga ah ee aan haatan isticmaalno xafladda qalinjabinta ardayda bartay sida looga shaqaysto suuqa kiribto ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan maamulka macadka qaar ka mid ah ardaydii horey uga qalinjabiyey macadka iyo kuwa qalinjabinayay marti sharaf kale qaar ka mid ah ardayda xirfadda bartay ee loo qabtay munaasabadda qalinjabinta ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay barteen iyo waxa ay ka rajeynayaan ani waxaan ka mid ahaa ardaydii dhammaysatay dafcaddii labaad haddadaan kamid tahay qalinjibintooda waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hadlo faa'iidada ay leedahay cripto iyo marxaladihii aan soo marnay aniga markaan iska hadlo cripto waxaan samaystay oo application campaigners aniga oon aqoon badan aanu lahayn in badanna waan ku khasaaray marka iskuulkan markii la furay waxyaalaha aan ka faa'iiday waxay ahayd inaan imaado oon kamid noqdo ardaydii baratay alxamdulilah dadaalkii waa waa uu dafcadii waa ii sheegtay horsadii waa si fiican bay noogu dhammaatay muddadii aan ku jiray macadka waxaan ka faa'iiday cilmi badan oo aan horey u aqoonin oo ku saabsan suuqyadan dhijitaalka ah iyo waayo aragnimo badan oo kalsooni badan igelisay micnaha lacagahan dhijitaalka iyo iyo siduu suuqa cripto currency uu ugu shaqeeyo dhanka kale mas-uuliyiintii kala duwaneed ee madasha ka hadlay ayaa ardayda ku dhiiro geliyey inay sii xoojiyaan hayaankooda waxbarasho safarkii kun maylana hal tilaabo ku bilowdaa safaraa bilowdeen beysigaa laydinka dhisay cilmi badan ayaa laydin siiyey wax fara badanna waa idinsii dhiman yihiin so waxaa laydinka rabaa research fara badan inaad idinka samaysaan waxa idinka dhimanna aad dhammaystirataan waxaa la dhahaa goobaha wax lagu bartoo kale markii la joogo anigana macalin baan ahaan jiray haddana weli baan ahay badanaa macalinka twenty five percent ayuu wax ku barayaa hundredkii marka waxaa ka dhiman tiro fara badan oo aad u baaxad weyn soomo oo saddex jibaar ka badan twenty five-ka twenty five-ku saddex jibaar bay ka badan ama way u dhigantaa soomo marka seventy five-kaas ardaygaa la yimaadaa la aysan mar kale fursaddaas aysan ku dhaafin oo labada kun iyo soddon iyo shanta hadda labaatan labaatan iyo shantaan joognaa aadan dhihin labaatan iyo shantii waan hilmaamay ama maanan garanaynin inaadan dhihin maamulaha macadka cripto ilayda academy cabdirasaaq maxamed ismaaciil ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxtarka suuqyada online-ka so haddaana marka cripto ilayda academy hiigsigeena waa meel dheer waxaana hiigsanaynaa in runtii madashaan ay noqoto madal maxaan ku yidhaahdaa soomaaliyeed madal decentralized ah sida suuqyada u yihiin decentralized madasha inay noqoto madal u furan qof walba madal lagu soo hirto madal laga heli kara wax walba madal walaalaha soomaaliyeed ku hagto barashada suuqyada maaliyadeed ay u horeyso kiribtada iyo suuqyada kale macadka kiribta ilayd oo xaruntiisa ugu horeysay sanadkani laba kun shan iyo labaatan laga hirgeliyey gudaha magaalada kismaayo ayaa soo saaray difcaddii labaad oo ah dhallinyaro la baray sida ay u shaqeeyaan lacagaha dhijitaalka ah iyo fursadaha ka jira suuqyada sida kiribto